وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم xus markuu luqmaan ku yidhi wiilkiisa isagoo waaninaya maandhow ha u shiriig yeelin alla waxba shirkigu waa dulmi gaf weyneh nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi aan ku dheehin iimaankooda dulmi gaf ama gardarro loolama jeedo dembiyada yaryar ee dadku galaan ha ka galeen alleh ama iyaga ha iska galeene waxaase loola jeedaa shirkiga soo ma aydan maqal qowlka alleh xaqiiq shirkigu hubaal waa dulmi gaf weyn waxaa wariyey albukhaari